walaalkayga ama walaasheeda istaag maanta waxaan halkan ugu hambalyaynayaa walaalkayga marna saaxiibkayga marna macalinkayga waa la wada yaqaanaa maanta daayac xuseenaa la yidhaahdaa wanaag unbuu soo gudbiyaa weligiisna xumaa ma soo gudbinin wallaahi maanta farxaddiisa ana farxaddayda waay waanu ku faraxsanaya farxaddiisa mar dhow goor dhow arooskiisaa soo dhow marka waxaa la doonayaa aroos inaan ka qayb galno qof walba uu soo hambaliyeeyo qofku markuu muslim yahay mu'min yahay in farxaddiisa lala qaabsado wax ka fiican ma lahan ninkaan maanta garab istaago noogu baahan yahay marka dhammaan ausoo wada hambaliyano ilaaha idin barkeeye hambaliyadana waa tee qof haddii oo hambaliya usoo qortid qalbigiisa calaniyadiisa dhismayso walaalkayga ama walaasheeda muqaalkan hadduu ku soo gaaro meel dheer ii gaarsiiyey saa ilaah dartiis meel dheer igaa gaarsiiyey soo nabigu noo sheego waay addaalu cala alkhayri ka faacilihi qofku wanaaga soo gudbiyaa wanaagiis in lagu dhirgeliyo asina mar dhow goordhow aroosoo garan rabaa daac xuseen halkaanaan ka salaamaya muqaalkan hadduu ku soo gaaro daac xuseenow kasoo hadal asxaabtan anaa u shargaraynayo waa laguu soo hambaliyeenaa waad u qalantahay in laguu soo hambaliyayo guulayso baraaba